dowladda britain ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto sidii loo carqaladayn lahaa doonyaha yaryar ee kasoo gudba qaybo ka mid ah wadamada yurub laakiin ma ay sheegin in heshiiska ay ka mid tahay in qaxoontiga asal ahaan kasoo jeeda turkiya ee aan ku guulaysan arjigooda magangelyada dalkooda lagu celin doono iyo in kale wakaaladda wararka ee reuters ayaa daabacday in wasiirka laanta socdaalka britain robert jenrick uu booqday turkiya bishii aynu soo dhaafnay waxa aanu sheegay in heshiiskan uu ku jiro dhaqaale ay britain bixinayso laakiin faahfaahin kama uu bixin waxaanu carabaabay inaanay ahmiyaddu ahayn lacag london bixiso laakiin muhiimaddu ay tahay in la wadaago warbixino heshiiska ay ku heshiiyeen london iyo ankara ayaan faahfaahin dheeraad ah ka weydiiyey cabdifataax xasan yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiya cabdixaafid waxaa faahfaahin dheeraada ka soo baxayaan heshiiskay wada galeen dalka turkiga iyo dalka britain ee ku saabsanaa wada shaqeynta ama ka hortaga guruubyada taariibka ka shaqeeya ama socdaalka sharci darada ee ka jira mediterraneanka iyo dalka turkiga heshiiskaas sida loo wada socdo wasiiru dowlaha dalka britain robert jenic ayaa wuxuu booqday ankara bishii tagtay siduu eego u wada galeen heshiis ka hortaga arrimaha socdaalka sharci darada heshiisyada waxaa lagaga wada hadlay si looga wada shaqeyn lahaa ka hortaga shabakadaha soo badanaya dalalka yurub u gudbiya dadka sharci darada ah ama tahriibka sidoo kale waxay ka wada waxay lagaga hadlay heshiiska wada shaqeynta xogaha khuseeya shabakadaha si laiskaga kaashan lahaa britain ayaa ballan qaaday in la dhisi doono xarumo xarun cusub oo ku taala dalka turkiga taas oo lagaga hortagi doono tahriibka sharci darada iyo dadka sharci darada u gudbaya dalka yurub ee maraya mediterraneanka wuxuu hordhac u noqon doonaa heshiis ka dhici doona bilaa soo socda dalka caasimada britain ee london ay ku yeelan doonaan dalka turkiga iyo dalka britain oo lagaga hadli doono arrimahan socdaalka maalmihii ugu dambeysay ama sanadadii ugu dambeysaba mediterraneanka ama turkiga ayaa wuxuu noqday marin looga gudbo dalka yurub iyo dadka sharci darada inta ugu badan ay mareen ku dhowaad labaatan sannadood ka hor ayuu wasiirkii arrimaha gudaha ee waagaasi ee britain xilka hayay john reid waxa uu ku tilmaamay laanta socdaalka britain in aanay qaban karin shaqada loo igmaday welina dadka ka faallooda arrimaha britain qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in ay xaaladi ka taagan tahay wasaaradda arrimaha gudaha waaxda socdaalka waa maxay haddaba dhibaatada jirta maxamed ibraahim herari oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey xaafidow dhibta haysataa waaxda socdaalku dee waxay qeyb ka tahay uun dhaqaale xumada wadanka ka jirta waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu dhowaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu labalaabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna saddex laabmi doono taas laakiinse meel ayaa la yska dhigay oo waxay dowladdu doorbiday inay marba meel aan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso haddii ay noqoto qorshihii magangelyadoonka ruwaando lagu geynayey ama kan ay iminka bilowday toddobaadkan ee ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dejinayo maraakiibta amaba xeryaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhiga ciidamada cirka ee scamton ee waqooyiga england ku yaala kaasoo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee lix boqol iyo toddobiyo toban ee uu hogaamin jiray dagaalyahankii ingiriiska ee guy gibson kuwaasoo weerari jiray biyo xidheenadii jarmalka intii uu socday dagaalkii labaad ee dunidu taas ay dad badani dhibsadeen oo taariikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhiya oo aan ku habboonayn in la dejiyo dadka qaxootiga a markaa xaqiiqa diidmadan dowladdu waxay keentay uun inuu guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga talada haya ee conservativeka lee anderson uu ku tilmaamo dowladiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga dalka turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada ay tahriibayaashu uga soo gudbaan yurub badankoodu waxay beegsadaan dalka griiga iyada oo ay qaarkoodna faransiiska iyo talyaanigaba isku dayaan inay kasoo galaan turkiya waxaa jiray doonyo ku rogmaday biyaha u dhexeeya griiga iyo turkiya oo ay dhowr jeer ku dhinteen muhaajiriin ay soomaaliya ku jirto dowladda ingiriisku waxay dalkooda ku celisay boqol iyo koob iyo sagaashan muhaajiriin turkiyiin ah sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii iyada oo kun iyo lix iyo toddobaatan muhaajiriin dalkaasi u dhashay ay ku yimaadeen britain doonyo yaryar cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london